بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب توقيت في الماء هذا متكن باب توقيت حدينت أي باب يهي توقيت بمعنى تحديد حدينت باب كيسيو في الماء بيهنا الحديه الذي لا يتنجس biyaha aan nijaasoobaynin in la xadeeyo ilaa bitagayur inuu isbeddelo mooye biyaha aan nijaasoobaynin in la xadeeyo ayuu u baab yahay sheekh raximahullahu tacaala masaladan uu doonayo halkan inuu uga hadlo waxaa weeye biyaha haddii nijaaso kasta ay ku dhacdo nijaasadaas aysan waxba u dhibaynin oo aysan nijaasaynaynin ilaa inuu isbeddelo mooye biyahaasi xad ma leeyahay nabigu uu ku sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiidka marka uu nabigu uu ku xadeeyey sala allahu calayh wasalam biyaha aan nijaasoobaynin ayuu noo sheegi sheekhu qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i raximahu llahu tacaala akhbaranaa hanaad bnu sariyin alkuufiyu hiqa toddobaatan iyo afar xadiis ayuu kitaab ku soo ulmeeyahay in badanna waa nagu soo laalaabtay sheekha hanaad iyo walxuseyn ibnu xurayth waa cadfun calaa hanaad waa laba sheekhuu ka qaaday wey xadiiska labada sheekhuu ka qaaday xuseyn ibnu xurayth almarwasi ahiqatu can abi usaamata takarara fi saxiixi اlbukhaari waa abu usama xamaad bnu usaamata alkuufi ahiqatu thabtu can اlwaliid bni kahiir almadaniyu saduuq waa heer madiine saduuqa wa kaana yaraa ra'ya alkhawaarij waxaa lagu eedeyn jiray ra'yiga khawaarijta inuu aaminsanaa weliid ibnu kahiir almadaniyu saduuq can moxamed ibni jacfar moxamed ibni jacfar ibnu zubayr ibnu اlcawaam halkaas u nisbo sheegtaa madaniyun hiqa reer madiinow can cabdillaahi bni cabdillaahi bni cumar aladii yantasib ilaa sayidina cumar bn alkhadaab sayidina cumar u nisbo sheegta can cabdillaahi bni cabdillaahi bni cumar almadaniyu hiqa can abiihi aabihiis waa saxaabi cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar su'ila rasuulu llahi rasuulka ilaahi waa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam can ilmaayi biyihiyaa la weydiiyey wamaa iladii kiina waa la weydiiyey yanuubuhu biyaha ku soo degaya oo mina dawaabi daabooyinkii iyo wasibaaci iyo bahalladii ah dugaagta iyo daabadaha biyaha iska dhex gelaya oo iska cabaya oo laga yaabo qaarkood inay maaragtaahay ku kaadiyaan iyo biyahaas ka warran rasuulka ilaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa kaana almaa'u qullatayni lam yaxmil ilkhabasa biyuhu hadday qullatayn ahaadaan nijaas ma xambaaraan uu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam saasuu ku xadeeyey waana maxalushaahidka sheekha maxalushaahidka sheekha uu ka deliishanayo nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam biyuhu haddayba qulatayn gaaraan qulataynku waa boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol oo liitar boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol oo liitar ayaa loola jeedaa biyuhu hadday gaarhaan waa qulataynkee nijaasba maba xambaaraan uu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskaas marka waa xadiis saxiixa waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma ayaa wuxuu ku saxiix yeelay fii saxiixihi ayuu ku saxiix yeelay waxaa kaloo xadiiska saxiix yeelay alimaam annawowi raximah llahu tacaala fii kitaabihi almajmuuc kitaabkiisa majmuuca ah ayuu sheekhu isaguna uu ku saxiix yeelay xadiiskan markaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu doortay wuxuu leeyahay waa cumdatu madhabi alimaami shaafici cumdada iyo tiirka uu ku dhisan yahay madhabka imaamu shaafici oo biyuhu haddayba qulatayn gaaraan inaysan markaa nijaasoobaynin ilaa inay isbedelaan mooye ظاahiر الxadيiثna waxaa qaatay alimaamu الشhaafiعي iyo imaamu أحmed imaamu shaafiعي imaam أحmed isaguna xadiiskana daahirkiisuu qaato biyuhu qulatayn hadday gaaraan oo marka aysan isbedelin inaysan nijaasoobaynin laakiin waxaa khilaafsan imaamu maalik raximah الlahu taعaalى imaamu maalik isagu wuxuu leeyahay laa ynjuس الmaaءu إilا bتagayuri sawaء kaana qaliilا أw kaثiirا oo biyuhu haba yaraadaan ama ha badnaadaane biyahoo dhan ba waxay ku nijaasoobi karaan uu leeyahay imaamu maalik inna inay isbedelaan tagayur sawaءn kaana qaliilan aw kahiiran waاkhtaarahu ruuyaani saaxibu اlbaxri sheekha shaaficiyada ragga ugu waaweyn ka mida ruuyaani la yidhaaho kitaaban albaxri iska leh isaguna wuxuu doortay madhabka maalikiyada maalikiyadu isaguna doortay oo ikhtiyaar ahaan uu rajaxay waxaa kaloo sidaas oo kale isagana madhabkaa doortay alghazaali raximah اllahu tacaala abu xaamid alghazaali fii kitaabihi alixyaa kitaabkiisa ixyaha madhabka maalikiyada ayuu ku raacay mas'aladan uu ku raacay oo khasaali wuxuu leeyahay biyuhu ama ha yaraadaan ama ha badnaanaane waxay ku nijaasoobi karaan uu leeyahay khasaali ilaa bitagayur weliba lafdiga imaamu alghazaali wuxuu ahaa kitaabkiisa ixyaha wuxuu ku yidhi ghazaali wa kuntu awaddu waxaan jeclaan lahaa yuu yidhi an yakuuna madhabu shaafici ka madhab ilmaalik fi hadihi اlmas'ala waxaan in badan jeclaan lahaa yuu yidhi madhabka imaamu shaafici madhabka imaamu maalik inuu noqon lahaa oo masaladan sidaa inuu sheekhu iftoon lahaa oo biyuhu inaysan isbe yacni nijaasoobaynin ilaa inay isbedelaan maahane sawaaءun kaana qaliilan aw kahiiran fii ana almaaءa wa in qalla biyuhu haba yaraadaane wuxuu yidhi ghazaali laa yenjusu inuusan nijaasoobaynin ilaa bitagayuri saas inuu sheekha madhabkiisu noqon lahaa ayaan wax badan jeclaan lahaa yuu yihi ghazaali idilxaajatu maasatun ilayhi maxaa yeele baahidaa taabanaysa baahidaa taabanaysa wa mahaaru اlwaswaasi ishtiraadu اlqulatayn wuxuu yihi waswaaska dhanna wuxuu ka soo kacaa qulataynka la shardinayo qulataynka la shardinayo halkaasuu waswaasku uu ka imaan uu yidhi wayaclamu dalika man jarabahu qofkii jarribo mas'aladan oo dhaqan geliya ayaana ogaanayuu leeyahay oo tajribo ku sameeya kitaabkiisa oo alixyaa ayuu sidaa ku leeyahay imaamu alghazaali raximah اllahu tacaala sheekha naftiisa kitaabkan iskale abu cabdiraxmaan unasaa'i sidaasuu qabaahuu doortayo ruuyaani iyo ghazaali iyo imaamu maalik ayuu isaguna ku raacay oo baabkanaad ka fahmi hadda inoo soo socda qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah اllahu tacaala tarku tawqiiti fi lmaa haadaa midkani tarku tawqiiti ay tarku taxdiidi xadidaadda ka tegiddeedii ayuu u baab yahay filmaayo biyihii aan waxba la xadidin oo la yidhaaho sawaaءun kaana qaliilan ow kahiiran waxba yaan la xadidine laa yatanajasu ilaa bitagayur in la yidhaah waa madhabkii marka ghazaali ixyaha uu ku doortay ruuyaani saaxibulbaxri uu doortay maalikiyaduna madhabkoodu buu ku dhisnaa isaguna ikhtiyaarkiisa way sheekhu uu doortay oo xadiiskan soo socda ayuu markaa sheekhu u deliishaday qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah اllahu tacaala akhbaranaa qutaybaة bnu saciid bnu jamiil albaqlaani ahiqatu habtu lix boqol toddobaatan iyo toddoba xadiis ayuu kitaabka ku leeyahay wa huwa min rubaaciyaati sunani الnasaa'i xadiiskanna wuxuu ka mid yahay rubaaciyaadka sunan الnasaa'i uu ku mid yahay leannahu afar sheekh unbuu ka tirsan nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh waa qutaybe iyo xamaad haabit iyo anas afartaas bisood قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد حماد بن زيد بن درهم الثقة الثبت عن ثابت وثابت البناني البصري الثقة وكان خادم أنس ولزم أنس أربعين سنة خادم كان أنس نواها فرتن سنة لازمي وعلمك وكقادن أي أنس عن أنس أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا انهر بادي آه أيا بالا وحكوك هذه في المسجد مساجد في النبي صلى الله عليه وسلم ayuu ku kaadiyey faqaama ilayhi acraabigii bacdu اlqowmi qoomkii qaarkooda u istaagay faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi salى اllahu alيه wasalam dacuuhu ka taga laa tusrimuuhu ha ku kala jarinina kaadida ha ku kala jarinine kaadidiisa ha dhammaystee ka tagoo daaya wuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam wa kaana raxiiman wa shafiiqan biummatihi nebigu salى اllahu alيه wasalam raxiim shafiiq ah oo ummaddiisa u turoo naxariis badan uu ahaa rasuulku salى اllahu alيه wasalam ka tag wuu yidhi kaadida ha ku kala jarinina falamaa faraqa markuu faaruq noqday oo acraabigii oo kaadidii uu dhammaystay dacaa bidalwin nabigu wuxuu u yeedhay sala allahu alay wasalama wadaan biyo ah halla keenuu yidhi fasabahu nabigu waa ku shubay bimacnaa amara bisabihi aa loola jeedaa wuu amray wey ha lagu shubuu yidhi fasabahu waa shubay nabigu sala allahu alay wasalam isagoo amray aa loola jeedaa in layacni lagu shubo dalwigii calayhi cala almaxalli maxalkii acraabigu uu ku kaadiyey ayuu amray nabigu sala allahu alay wasalam in lagu shubo qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i wuxuu yidhi yacni wuxuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalama kelimada ama ereyga laa tusrimuuh laa taqdacuu calayhi ha ku kala jarinina dushiisa acraabiga kaadida uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh xadiiskan uu marka maalikiyada iyo imaamu alghazaali iyo imaamu anasaa'i iyo ruuyaani saaxibulbaxri iyo masaladan qaba oo biyuhu sawaaun kaana kahiiran aw qaliilan laa yatanajas ila bitagayur inay isbedelaan maahan masaladan iyo xadiiskan ayagu u deliishanayaan xaggee marka xadiiskan looga fahmay masalada xadiiska meesha looga fahmayo waxa weeye oo imaamu nasaa'i uu ka deliishanayay culimmada kaleba waxay leeyihiin ghusaalatu annajaasa maxaa lagu xukumay yacni nijaasada biyihii lagu dhaqay oo lagu mayray nijaasadaas biyaha lagu mayray xukunkeedu muxuu yahay xukunkeedu wuxuu yahay biyahaas nijaasada lagu mayray waa daahir ilaa bitagayur haddaysan isbedelin biyaha nijaasada lagu mayrayo haddaysan isbedelin imaamu shaaficiba wuu qabaa raximah اllahu tacaala biyaha nijaasada lagu mayrayo ka howraya haddaysan isbedelin biyahaasi waa daahir marka maadaama biyaha daahir lagu xukumay biyihiina qulatayn ma dhamma nijaasana waa lagu soo dhaqay qulatayn ma dhama iyagoon qulatayn dhammayn maxaa lagu xukumay inaysan nijaasoobaynin ilaa bitagayur in isbeddel uu ka muuqanayo maahane marka maxaa wuxuu loo diidiy saasay ula jeedaan abu cabdiraxmaan unasaa'i biyahoo dhan marka caam sidaa ha looga dhigay leeyihiin sawaaun kaana qaliilan ow kahiiran tagayur mooye wax kaleba kuma nijaasoobayana halkaas uu xadiiska isagu uu ka deliishan xadiiskana waa xadiis saxiixa oo bukhaari ayaaba ku soo saaray saxiixiisa qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah اllahu tacaala akhbaranaa qutaybatu qutaybatu bnu saciid bnu jamiil albaqlaani asaabiq fi lisnaad qaala xadaanaa cubaydatu waa cubaydatu bnu xumayd alkuufiyu saduuq waa saduuq derajadiisu can yaxya bni saciid alansaari alqaadi almadani ahiqatu habtu qaaligii heer madiina way takarara fii saxiixi albukhaari bukhaari in badan kusoo waana taabiciy u ah taabici weeye sheekhan yaxya bnu saciid isaga iyo waxaa isku magaca yaxya bnu saciid alqadaan laakiin sheekhan ah horrey yaxya bnu saciid alqadaan taabici ma ahan laakiin sheekhu waa taabici isagu sheekh haddaanu taagannahay taabici wy can anasin qaal baala acraabiyun nin herbaadiya wuxuu ku kaadiyey fi lmasjid waa xadiiska haddaan soo marno wuxuu ku soo celiyey bidariiqin haanin isnaad labaad ama dariiq kale uu ku soo celiyey sheekh raximah allahu tacaala baala acraabiyun fi lmasjid faamara nabiyu sala allahu aleyh wasalam bidablin wadaanuu amray wadaantaasoo min maa'in ee biyo ah fa suba waa lagu shubay calayhi cala almaxal fa suba ay ilmaa biyihiyaa la shubay oo calayhi cala almaxal maxalkii markaas mutanajiskaayo nijaasoobay ayaa lagu shubay xadiidka marka fawaa'idda iyo axkaamta laga qaadanayo waxaa ka mid a ricaayatu lmasaajidi can الnajaasa yacni in la ilaaliyo oo masaajidda nijaasada laga ilaaliyo inay tahay xukun sharci oo waajiba ayna tahay mas-uuliyatu اljamiic dad dhan mas-uuliyada yacni dadka dhan wada saaran oo shaksi gooniya aysan saarnayn maxaa yaele acraabigii markuu ku kaadiyey masjidkii dadkiyaa soo istaagay ee ma aysan ku sugin nabiga bis ka sugta oo nabigu bis ha hadlo ma aysan dhihin asxaabadiyaa soo istaagay inay maaragtaa ka celiyaan nijaasada marka inay tahay yacni ricaayada masaajidda in la ilaaliyo inay waajib tahay oo nijaasaadka iyo waxyaalaha qaaduraadka ah ee qurunka laga ilaaliyo inay tahay mas-uuliyatu ljamiic ayaa laga fahmay waxaa kaloo xadiiska laga qaadan bowl kaadidu inay tahay nijaas ayaa laga qaadan leannu nabigu sala allahu wasalam wabaarak caleyh wuxuu amray in markaa la mayro oo markaa yacni biyo meeshii lagu shubo ayuu amray rasuulku sala allahu wasalam wabaarak caleyh waxaa kaloo laga qaadanaya waxaa weeye dhulku hadduu nijaasoobo sida lagu dahirinayo inay tahay biyo uun in lagu shubo bis biyahaas in lagu shubo kaliya inuu ku daahiroobayana waa laga qaadan xadiiska waxaa kaloo laga qaadan xadiiska raxmada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh nabiga naxariistiisa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa kaloo fawaa'idda xadiiska laga qaadanayo ka mid a laba madaro hadday kulmaan yurkabu akhafu dararayn laba dhib hadday meesha ay jiraan labada dhib waxaa la dooranaa midka fudud midka fudud in la dooranayo maxaa yaele hadda acraabigan haddii saxaabada go-aankoodii la qaadan lahaayo la eryi lahaayo masaajidka lagu dhex eryi lahaa dhibka intii uu ka badan lahaa oo isagiina kaadidii ku kala go-day ku xanuun uu ku xanuunsan lahaa masaajidkiina nijaasaad fara badan iyo meelo fara badana markaa nijaasadu ay ka gaari lahayd marka waxaa la sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalam xikmadiisay ka mid ahayde halkan meel nijaasadu ha ku ekaato isagana yaan la dhibin isagana yaan la dhibin acraabigu nijaasaduna meesha inay ku aatay marka qaacidadaasna xadiiska waa laga qaadan oo yurkabu akhafu dararayn laba dhib mar walbaba dhibka fudud in markaa la dooranayo qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah llahu tacaala akhbaranaa suwayd suwaydu bnu nasrin almarwasi waa rubaaciyaadkuu ka mid yahay kii horena rubaaciya isaga naftiisa oo kii hadda aan ka soo baxnay akhbaranaa qutayba qaala xadaanaa cubaydatu waa rubaaci naftiisa leanna waa qutayba iyo cubayda iyo yaxya bnu saciid iyo anasgu waa rubaaci kanna waa rubaaci hadda aanu bilaabayno قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر المروزي الثقة من رباعيات سنن النسائي قال حدثنا عبد الله عبد الله بن المبارك المروزي الثقة الحجة المجاهد الذي جمع فيه خصال الخير خصال الخير وانا لقو كل مية مربى هدي الشيخ مروزي وعبد الله وإدلاقه وعبد الله المبارك قاعدتنا وحنكسر عن جرني كتاب كان صحيح البخاري قاعدتنا مرنا اسم بدلين وكسر عن جرن الشيخ مروزي أه oo maraawisada ka soo jeeda hadduu cabdullaahi yidhaah waa ibn almubaarak wey cabdullahi mubaarak ulmarwasi wey mar walbaba qaala xadaanaa cabdullaahi can yaxya bni saciid asaabiq fi lisnaad waxaan ku soo dhacnay isnaadkii hore yaxya bnu saciidka haddaan soo marnay wey qaala samictu anasan yaquul jaa'a acraabiyun ila almasjid acraabiyaa masjidka yimid fabaala masjidkiibuu markaa ku kaadiyey fasaaxa bihi nnaasu dadkiyaa ku qayliyey acraabigii faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam utrukuuh fatarakuuhu ka taguu yidhi dadkii markaa way ka tageen caraabigii xataa baala ilaa uu kaadiyey oo kaadidii uu dhammaystiray ثuma amara bidalwin fasuba calayhi wadaanuu marka amriy rasuulku salى الlahu عalيه wasalam fasuba almaa biyihiyaa lagu shubay calayhi makaankii maxalkii uu nijaaseeyey ayaa markaa lagu shubay wadaantii xadiidkan isaguna bixasabi rijaalihi waa xadiis صaxiixa wey maa rijaashiisao dhan atiqaad ah قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي القاضي ثقة الحافظ قال لي وهانجري وقاضي دمشق ثقة حافظ عن عمر بن عبد الواحد الدمشقي ثقة وهر دمشق سقنا عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي الثقة الفقيه عن محمد بن الوليد الحمصي ثقة الثبت وهر حمصي حمصي وأرولك سوريا سوريا الثقة ثبت عن الزهري محمد بن مسلم الزهري تابعي وين ثقة الحجة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الأعمى المدني أحد الفقهاء بالمدينة المنورة الثقة الثبت وفقهاء مقالة مدينة علم فقه يا فتوى اللود ونجر وكمل عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي الأعمى المدني الثقة الثبت عن أبي هريرة قال qaama caraabiyun xadiidka caraabigu dhowr dariiq ayuu sheekhu ku keenay raximah llahu tacaala waa dariiqii waxaan maraynaa afraad hadda dariiqii qutayba mar kale qutayba haddana suweyd dariiqii afraad ayaan hadda maraynaa can izuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi can abi hurayrata qaal qaama caraabiyun herbaadi ayaa istaagay fabaala fi lmasjid masaajidkii ayuu ku kaadiyey fatanaawalahu waxaa afgaaray annaasu dadkii dadkii afgaaroo ku qayliyeen faqaala lahum rasuulu llahi rasuulka aleh salى allahu alيه wasalam dadki wuxuu ku yidhi dacuuhu isaga taga iska daaya wa ahriiquu ku daadiya calaa bowlihi kaadidiisana dalwan min maa'in wadaan biyaa ku daadiya fa inamaa bucistum waa laydin soo saaray muyasiriina xaalaad fududaynaysaan walam tubcaduu laydinma soo saarin mucasiriina xaalaad cuslaynaysaan xadiidkan isaguna waa xadiis saxiixu bukhaari ayaa isnaadkan habkan ku soo saaraba qaala abu cabdiraxmaan الnasaئي raximah llahu tacaala baabu lmaaءi daa'imi haadaa midkani baabu xukmi lmaa'i daa'imi biyihii xukunkoodii ayuu u baabiya biyahaasoo addaa'imi ee fadhiyey alladii laa yejri biyaha aan soconaynin oo hal meel fadhiya xukunkoodii ayuu u baab yahay iyo biyaha nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh inuu nahiyey in lagu xaajo guto xaajada in lagu guto oo lagu saxroodo oo lagu kaadiyo iyo nabigu waa nahiyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حنظلة المروزي إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بن راهويه المروزي الإمام الثقة ثبت سدح بقول يا فرتن يا أفر حديث وأبو الشيخ اللباد وأها أو حديث كبضن إن بدن أن صامرني شيخ اللباد أو حديث كبضن كتابكم قال أخبرنا عيسى بن يونس من أولاد أبي إسحاق السبيعي رجل كل نسبة شيخ توي أو ويهي أبي إسحاق السبيعي ayaa ayuu تكرر في صحيiح البخاري الإمام الكوفي ثقة إمامka كوفي ثقة قال حدثنا عوف هو عوف بن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعرابي عوف الأعrاaبي تكرر في صحيiح البخاري صحيح البخاري in badan isaguna uu ku soo laalaabtay الإمام الثقة لakiنahu رمya بالتشhaيع والqدر labada بidcaa lagu eedeeyey شhiicnimada iyo qadariyada ayaa شheeka lagu eedeeyey عن محمد هو محمد بن سيرين البصري الإمام ثقة ثبت imaam hiqaahee tabta wooye mar moxamed ibnu siriin inuu yahay waxaa noo sheegaya abu hurayru ka qaadahaya qaacidadaasina isma bedesho usuushao dhan waa sidaa kutubta usuusha oo dhan waa sidaa marba haddii moxamed abu hurayra uu ka qaado can abi hurayrata moxamedu huwa bnu siriina alfata almusadadu waatan qaacidadii rijaasha kitaabkii manduumada wataan kusoo barannay moxamed ibnu siriin albasri ahiqatu habtu can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi laa yabuulanna axadukum axadkiin yuusan ku kaadinin fi lmaa'i daa'imi biyihii fadhiyey yuusan ku kaadinin huma markaa kabacdi yatawada'u huwa jumladan waxaan ka dhigaynaa jumla khabariya oo waxaan usoo qadaraynaa mubtada yatawada'una waxaan ka dhigaynaa khabarkii huma huwa shaksigii yatawada'u ha uu ku weese qaadan minhu min almaa'i daa'im aladii baala fiihi biyihii uu ku kaadiyuu rabaa inuu haddana ku weese qaato marka huma yatawada'u ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ereygan huma waa mawaadicda uu ku faa'iideeyo istibcaad ثuma tufiidu huna alاstibcaad yaعni waa baciid weeye istibcaad weeye waxaa la leeyahay kayfa yabuulu fiihi wa huwa yaxtaaجu ilayhi lilwuduءi wاlgusl see ugu kaadinaa biyo uu ugu baahnaan karo qubays iyo inuu ku weyse qaato marka umadana faa'idaynaysa istibcaad wey waa amaakinta ama masaa'ilka meelaha ay ku faa'iidayso istibcaadka ay ku faa'iidayso waa baciid wey kayfa yabuulu fiihi waa yaabe see ugu kaadin wey wahwa yaxtaaju ilayhi lilwuduu'i wاlgusli asagoo u baahan kara oo hadda ugu baahan kara inuu maaragtaahay ku qubaysto ama uu ka weyse qaato waa yaabe see maaragta ugu kaadin waa istibcaad ee ma aha in la ogolayo lagu bannaynayo laleeyahay haddana ku weyse qaado macnuusaa loolama jeedo laa yabuulanna axadukum axadkiin yuusan ku kaadin inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam fi lmaa'i daa'im biyihii fadhiyey uma huwa yatawada'u minhu haddana waa ku weyse qaadaan waa ku weyse qaadan macnaheedu istibcaad wey yacni kayfa yabuulu fiihi wahuwa yaxtaaju ilayhi lilwudu' walgusl see marka ugu qaadan isagoo hadda baahi ay u qaban karto ama qof kale ayaba u baahan kara xadiidkan horena waan usoo qaadannay oo waxaan soo qaadannay ikhtiyaaraadka madhabka imaamu shaafici raximah llahu tacala isagu karaahiyuu qabaa ficilkan qofku inuu sameeyo oo biyo fadhiyo inuu qofku uu ku kaadiyo ama uu ku saxroodo waa karaahiyo laakiin wuxuu doortay alimaamu nawowi fii sharxi saxiixi muslim wuxuu ku doortay ataxriim sawaaun kaana almaau qaliilan aw kasiiran waan soo sharxnay masalaan ka soo hadalnay xaaraan ficilkan inuu yahay ayuu doortay imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharxu saxiixi muslim qaala cawfun asaabiq fi lisnaad waa cawfkii hadda aan soo marnay cawfkaasi wuxuu yidhi wa qaala khilaasun wuxuu yidhi khilaasu bnu camrin albasriyu hiqa reer basri weeyo hiqaahe khilaaskaasi isaguna wuxuu ka wariyey can abi hurayra khilaas yani qaala mar haddii can lala xidhiiriyo bimacnaa rawa ayaa loola jeedaa wa qaala khilaasu bnu camrin albasriyu hiqa wuxuu ka wariyey can abi hurayra can الnabiy salى اllahu alيه wasalam milahu mila xadiidi muxamed moxamed ibnu siriin xadiiskii moxamed ibnu siriin uu ka qaadayey can abi hurayra khilaas isaguna can abi hurayra oo moxamed u mutaabacayn wey saasuu ka wadaa moxamed ayay markaa mutaabacayn oo xadiiska markaa ay isku raaceen xadiiskanina waa xadiis saxiixa ah imaamu nawowi raximah llahu tacala xadiiska markuu ku sharxayey kitaabkiisa majmuuca markuu ku sharxayey wuxuu yidhi waxaa xadgudbay daahiriyada daahiriyada xadiiskan sharxiisa ku xadgudbeen iyo mafhuumka iyo qaabka ay u fahmeen oo daahiriyadu waxay yidhaaheen ilaa iyagu qiyaaskay diidayaan daahiriyadu qiyaaska masala masaa'ilka qiyaaska lagu dhisayo ayagu daahiriyadu qiyaaska ma ogola marka waxay leeyihiin xadiidka daahirkiisaa la qabsanoo waxaa nebigu diiday sala allahu alayh wasalam waa si toosa biyihii fadhiyey in loogu kaadiyo laakiin waxay yidhaaheen dhib ma lahaa qofku hadduu weel ku soo kaadiyo oo biyihii uu ku shubo fadhiyey xadiidka wuxuu leeyahay ma diidayo taas marka imaamu nawowi wuxuu yidhi waa wax baciid oo lala yaabo wax baciida oo lala yaabo waxaa kaloo baciid uu istibcaadsaday imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharaxa uu yacni majmuuca uu ku baciidsaday waxay kale daahiriyadu xadiidka markay sharxayeen yidhaaheen uu yidhi walaa ba'sa bilgaa'idi fi lmaa'i araakid in lagu saxaroodana dhib ma lahayn leannu nabigu kaadi bisuu sheegay laakiin qiyaaska dhanay ka soo hor jeedaan waa daahiriya wo yacni iyagu sideedaba waxaa weye aljumuud cala daahir in daahirkaa lagu qallalo un la dul taagnaado oo qiyaas iyo midna aan la ogolaanin marka waxaa weeye jumuud calaa daahira taa gaarsiiyey waxay leeyihin laa ba'sa bilgaa'idi fi lmaa'i raakid leannu nebigu kaadibis uu diidey nebigu kaadibis ayuu diiday marka imaamu nawi wuxu waxyaalaha laga baciidsado madhabka daahiriyada ayay ka mid tahay masaa'ilkaasi xadiiskana xadiis saxiixa wey qaala abu cabdiraxmaan annasa'i raximah llahu tacaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim addowraqi ahiqatu waa a'immadii mushtarakada ahayd oo culimmada usuusha qoray oo dhan ay wax ka wada wariyeen qaala xadaثanaa ismaaciil ibnu culaya wey markaa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya albasriyu hiqa can yaxya bni catiiqin albasriyu hiqa can moxamed ibni siriin asaabiq fi lisnaad halkaasuu uga soo dhacay yaxya bn yaxya bni catiiq moxamed ibnu siriin ayuu markaa ka qaaday sidii cawfba cawf uu ka qaadayey moxamed ibnu siriin can moxamed ibni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam laa yabuulanna axadukum axadkiin yuusan ku kaadinin fi lmaa'i daa'imi uma yaktasilu minhu haddana waa ku qubaysanaa waa tii haddaan soo marnay macnihi uma lilistibcaad waa istibcaadaa loola jeedaa ha ku qubaysto maaha macnaheedu ha ku qubaysto maana waa baciid si ula jeedaa nabigu salى allahu aleyh wasalamoo bimacnaa waxaa loola jeedaa yani kayfa yabuulu fiihi wahuwa yaxtaaju ilayhi lilgusli wa lilwuduu'i minhu asagoo hadda u baahan karow uma yaktasilu minhu oo haddana ka qubaysan karow qaala abu cabdiraxmaan الnasaa'i raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi kaana yacquubu sheekheenna yacquuba yacquub bnu ibraahim wuxuu ahaa jiray laa yuxadiثu bihada alxadiisi xadiiskan ma sheegi jirin ilaa bidinaarin hal dinaar inaad siiso maahane sheekheenna caadadii saas ay ahayd u yidhi waxaanu ku soo marnay manhajkii markaan ka hadlaynay manhajiyada sheekha kitaabka u qoray waxaa ka mid ah aan ku soo sheegnay ladaa'if ulisnaad inuu sheego sheekooyin asaga qabsaday ama maaragtaahay culimmadiisa kala kulmay inuu sheegayo ladaa'ifkaasna waxyaalaha kaloo ku sheegay waxaa ka mid a kitaabkiisa yacni mashiikhatu nisaa'ina kitaab kalena saas waa qoray oo mashiikhatu nisaa'i la yidhaah oo culimmada marka isagu uu cilmiga ka qaatay darajaadkoodana uu ku sheegayo bacdul axwaal uu kala kulmana uu sheekhu raximah llahu tacaala uu ku sheegayo marka sheekhan dabeecadiisu noo sheegi wuxuu leeyahay sheekheena wuxuu ahaa jiray laa yuxadisu bi hada alxadiis ila bidinaar xadiiskan qofkii ii sheeg yidhaaha dinaar keenuu dhihi jiray hal dinaar keenuu dhihi jiray dinaarka markaasiisa uun ayuu ka qaadan jiray masaladana masale khilaafiya weeye mustalaxa ayaan ku soo qaadanay imaamu suyuudi raximah llahu tacala kitaabkiisa alfiyada ah wuxuu ku sheegay laba madhab culimmada qaarna inay xarimeen yacni akhdu اlujrati calى alxadiisi wاlqur'an xadiiskii iyo qur'aankii iyo cilmigoo dhan in ujra iyo mushaar lagu qaato culimmada qaar way xarimeen imaam axmed ayaa ka mid ahaa madhabkiisu ma ogola imaam axmed culimmada qaarna way banneeyeen imaamu suyuudi raximah اllahu tacaala alfiyihiisa wuxuu ku yidhi waakharuuna jawazuu liman shuqila kuwo kale waxay banneeyeen qofku hadduu mashquul yahay oo cilmigii inuu ku mashquulo mooye shaqo kale iyo xirfo kaleu qabto hadduu uusan lahayn oo xirfooyinkii iyo shaqadiisii uu uga mashquulay cilmigii inuu cilmiga markaa ku qaadan karo xadiiskii ujro uu ku qaadan karo waakharuuna jawazuu liman shugil can kasbihi fakhtiira haada wa nuqil kanaan anugu dooran uu leeyay kanaan la dooranoo qofku hadduu mashquul yahay oo kasabkiisii uu uga mashquulay daraasadii cilmiga inuu markaa ujro uu ku qaadan karo laakiin ishtiraadka sheekhan isagu waaba shardiyi jiraba yacquub bnu ibraahim addowraqi wuu shardiyi jiray culimmada kaloo shardisa waxaa ka mid ahaa hishaam bnu camaar sheekhi la dhihi jiray mustalaxan waxaan ku soo qaadanay alfiyadan ciraaqiga ayaan qisadiisa ku soo qaadanay weliba waxaa qorayay qisadiisii kitaabkan la yidhaha isaguna fatxulmugiidka oo sakhaawi uu iska leeyahay ayaa qorayey marka qisada waxay ahayd hishaam ibnu camaar ayaa maalin maalmaha ka mid a ardaydii waxay keeni waayeen lacagihii cilmiga xadiiskana yani wuxuu dhihi jiray marka hore halaisoo hormariyo halaisoo hormariyuu dhihi jiray marka waa la keeni waayey maalintii ba iska soo fadhiisteen sheekhi marka waa bilaabay cilmigii xadiiskii xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan marka fulaankii uu sheegay magaciisiiya ardaydu fahmi waayeen marka mustamniyaa jiray xilligaa codka gaarhsiiya ilaa ma aysan jirin samaacadahan iyo waxyaalahan mukabiraadka soodka ma jirin mustamligiyaa wuxuu yidhi man dakarta raximaka allah sheekhow sheekhaasaa naga ishkaal galay ee noogu soo celi magiciisii markaasuu hishaam ibnu camaar wuxuu yidhi xadaanaa bacdu mashaayikhina mashaaikhdeenna un qeyb ka mida weye saas u qorta u yidhi war sheekh magaciisa waad sheegtay kusoo celi ma yidhi xadaanaa bacdu mashaayikhina mashaaikhdeenna qaab sheegay wa nacasa sheekhiina lulmo iyo gamaaya iska qabato waa iska hurda markaa waa iska lulmooda markaasaa mustamligii wuxuu yidhi laa tantaficuuna bihi xataa tajmacuu lahu dinaar wallahi inaadnan ku nafcinayn dinaarkii inaad aruurisaan maahan dinaarkiiaa loo aruuriyey casharkii markaa akhriyey oo qisadan hadda yacquub uu ka sheegayo yacquub dawraqi uu ka sheegayo nasaa-i waxay ku dhacday saas oo kale samayn jiray hishaam ibnu camaar waxaa kaloo ka mid ahaa alimaam alhamaam albagawi sheekhi la dhihi jiro muxadisiinta ka mid ahaa isagana caadadan u lahaa dabeecadan oo kale isagu lahaan jirayo waxaa dadka wuxuu aruursan jiray halkii xadiisba diinaaru ku qaadan jiray isaguna markuu akhrinayo marka nin iyaga ka mida dalabadii lacagtii inta kale markay bixiyeen ayaa waxay yidhahan sheekhow ninkani waa qariib waddan fogna wuu ka yimid walaysa macahu ilaa hadihi alqasca xeeradaasu wax ka wataa oo dadkii wax siiya uu rabo inuu maaragta xeerada ku shubto oo raashinka uu ku cuno wax kale ma haysto markaasu wuxuu yidhi muruuhu biixdaari alqasca hadda intaan majliska fadhiyo amar siiyo xeerada halkan ha keeno wax kale hadduu dinaar hadduusan haysanin xeeradii ha keenu xeeradii nafteedii ayuu keenay xeeradii markuu keenay markaasuu casharkii uu iyagana u bilaabay oo akhriyey marka dabeecadahani dad badan oo noocaasa lahaan jiray oo hishaam ibnu camaar uu ka mid yahay hamaam ulbagawi uu ka mid yahay qisaska noocaas oo kalena kitaabkan alfiyada ciraaqiga sharxayo xaafidu sakhaawi uu iska leeyahay ayaa aad ugu fiican marka uu sharxayo meelahaas oo kale kaana yacquubu laa yuxadiثu bihada alxadiisi ila bidinaarin qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i raximah اllahu tacaala baabun fii maaءi اlbaxri baabun haadaa midkani baabun baabun baabkaasoo fii maa'i albaxri badda biyaheeda ku sugnaaday fii xukmi maa'i albaxri badda biyaheeda biyaha xukunkiisii baab ku sugnaaday ayuu u baab yahay sheekh raximah ullahu tacaala halkan wuxuu uga hadli biyaha badda ma lagu dahaaro qaadan karaa muxuuse nebigu ka yidhi sala allahu wasalam wabaaraka caleyh biyaha badda iyo dahaaro qaadashadoodii قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقة ثبت لح بغل تضواتين تضوى حديث أيو كتاب كله عن مالك مالك بن أنس وصاحب المذهب المدني الإمام الثقة الحجة عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم المدني الثقة العابد وحديه جري شيخا آه، إمام أحمد رحمه الله تعالى يعني صاحبنا ويهاين وحديه جري شيخا صفوان بن سليم آه، عاهدت الله أن لا أضع جنبي أربعين سنة وحن إلهي بلن كلا قلي إن أنا دنعيقة أنا نقول خدقين وعبادة يذكرون أن كسو جهده ساسوها marka sheekha raximahullahu tacaala ballankiisiina wuu oofiyey oo naftu waxay uga baxday isagoo fadhiya isagoo fadhiyo markii uu sakaraadaya xataa wuxuu yidhi cahdigii burrin maayee hay jiifinina cahdigii ilaahay aan la galay ma burrinaye hay jiifinina marka isagoo fadhiya ayaa naftu saas uga baxday imaam axmeda marka loo sheegay ka warranaa la yidhi safwaan bnu sulaym markaasuu yidhi rajulun saalixun yustasqaa bixadiidihi wayanzilu alqadru min aلsamaa'i bidikrihi waa rajul saalix ou yidhi oo magaciisa haddii la sheego waxaan rajayn ilaahay inuu roob noo keenayo oo roobba uu ku imanayo magaciisa ayaan rajayn uu yidhi imaam axmed ibnu xambal markii qisadiisa loo sheegay safwaan ibnu sulaym almadi can saciid ibni salamata almakhzuumi ahiqatu اlmadani ana almugiirata bna abi burdata mugiira ibna abi burda min bani cabdiddaar qabiilka la yidhaha xaal uu ka mid yahay alxijaaziyu ahiqa reer xijaazu hiqaaw ayaa akhbarahu isaguna u warramay sheekhii hore u warramay annahu isagu sheekhan mugiire la yidhaaho samica inuu maqlay abaa hurayra yaquulu xaaluu leeyahy abu hurayra sa'ala rajulu ninaa su'aalay rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam fa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula llahi rasuulka ilaahayow inna annagu narkabu lbaxra badda ayaan kornaa wa naxmilu macanaa micigeennana waxaan xambaarnaa alqaliila wax yar kaasoo min almaa'i biyo ah rasuulka ilaahayow baddana daab waxaan u raacaynaa doomihii iyo ayaan u raacaynaa biyihiina waan wadanaa hoostaad ayaan biyo yaraan sahay u soo qaadanay fa inta wada'naa haddaan ku weyse qaadanno bihi bilmaa'i alqaliil biyahaas yar haddaan ku weyse qaadanno caddishnaa waan oomaynaa waan harraadaynaah oonaana qabanayo afa natawada-u ma ka weyse qaadan karnaa min maa'i albaxri biyaha badda ma ka weyse qaadan karnaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama huwa addahuuru maa'uhu baxriga huwa baxrigu addahuuru maa'uhu waa midka biyihiisu ay wax dahiraan alxilu maytatuhu maytadiisa iyo wixii ku dhex dhintana ay xalaal yihiin wixii maaragtaa ku dhex dhintana waa xalaal uu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam biyihiisuna waxbay dahirayaan waana maxalu shaahidka imaamu nasaa'i raximah llahu tacaala in lagu dahaaro qaadan karo biyaha badda oo biyahan kale ay la mid yihiinoo biyaha macaan ay la mid yihiin sida biyaha macaan looga dahaaro qaadan karo ayaa iyagana loogu dahaaro qaadan karaa xadiidka waxyaalaha kale oo laga fahmayo waxaa ka mid a nabigeena sala allahu wasalam mubaaraka calayhi qofka saa'ilka ah in faa'iide isagu uusan ku weydiinin in loogu daro inay wanaagsan tahay leannu nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey xukumka biyaha badda biyihii badda xukumkeedii markuu sheegay faa'iide kale ugu daray faa'iide kaleu nabigu u daray sala allahu alayh wasalam faa'iidadaasoo alxilu maytatuhu maytadiisuna waa xalaal intaasuu ugu daray marka shee qofka saa'ilka ah hadduu wax ku weydiiyo faa'iido kale uusan ku weydiin inaad ugu darto way wanaagsan tahay oo nabiga salى اllahu عalيه wasalam samayn jiray qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعalى baabu اlwuduءi bالthalji haadaa midkani baabu jawaazi اlwuduء weeseqaadka banaanaashadiisuu u baab yahay bithalji barafkii in lagu weese qaadan karo ayuu u baab yahay sheekha raximah اllahu taعalى baabkan wuxuu uga hadli doonaa biyaha barafka ah inay bannaan tahay in lagu weese qaato qaala abu cabdiraxmaan annasaa'ي nasaa'iga raximah اllahu taعaalى laba tarjamo oo isku dhow ayuu mas'aladan thaljiga ka sameeyey halkan sheekhu wuxuu ku yidhi baabu اlwuduu'i biالthalji tarjamada ku xigtana wuxuu yidhi baabu اlwuduu bimaa'i thalji midna wuxuu ka cabiray bimaa'i thalji midna wuxuu ka cabiray bithalji oo maa'i kama cabirin maxay tahay marka xikmada ku jirta xikmada ku jirtaa waxaa weeye raaca annasaa'iyu fii kila tarjamayni bilafdi اlxadiis labada tarjamaba sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ilaaliyey lafdiga xadiisku ku soo arooray maxaa yeeley tarjamadan hadda aanu marayno baabulwuduu'i bithalji maa'u thalji xadiidka kuma soo aroorine lafdiga thaljiyaa ku soo arooray allaahuma aksilnii min khadaayaaya bithalji bithalji bimaa'i thalji kuma soo aroorin xadiiska uu sheegi doono tarjamada kalena wuxuu ilaaliyey lafdiga xadiidko tarjamada kale xadiiskeedu wuxuu ahaa allahuma اغsil khadaayaaya bimaaءi thalji taas bimaa'iyaa ku jirta marka waa ricaayatan lilafdi اlxadiis lafdiga xadiisku ilaali qaala abu cabdiraxmaan النasaa'i raximah اllahu tacala akhbarana caliyu bnu xujrin almarwasi hiqa boqol soddon iyo toddoba xadiis in badanna sheekha waa nagu soo laalaabtay casharadeenna qaala akhbaranaa jariir isnaadka labaad hadduu dhaco oo sheekha labaad uu noqdo jariir daa'iman waa jariir ibnu cabdilxamiid alkuufiyu hiqat اlqaadi qaaliga ahaw can cumaarata bn اlqacqaac alkuufiyu hiqa can abi zurcata ibni camrin ibni jariir alkuufiyu hiqa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa jiray salى اllahu alيه wasalam ida staftaxa salaata salaadda markuu furfurto oo salaadda markaa uu furfuranayo nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh sakata wuu aamusi jiray hunayhatan wax yaruu nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu aamusi jiray markuu salaadda allahu akbar uu yidhaah oo u xirto rasuulku salى اllahu alيه wasalam wax yar uu aamusi jiray faqultu markaasaan waxaan idhi biabii anta wa ummii anta adiga mufdan ha lagugu furto biabii wa ummii aabbahay iyo hooyaday inta adiga wax ku soo gaari lahaayeen aabbahay hooyaday waxa soo gaaraan rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam yaa rasuula اllahi ma taquulu maxaad ku tiraa fii sukuutika aamuskaaga dhexdiisao bayna takbiiri waalqiraa'a takbiirta iyo qirada faatixada inta u dhexaysa maxaad akhrisataa markaad aamusan tahay rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi aquulu waxaan idhaahaa allaahumma baacid baynii wa bayna khadaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allaahuma naqinii min khadaayaaya kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas allaahuma ksilnii min khadaayaaya biالthalji wاlmaa'i wاlbaradi ducadaasaan akhristaa uu yihi nabigu salى اllahu wslam wabaaraka calayh ducadaas ayaan akhristaa yhi rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam aquulu waxaan idhaha allahuma ilaahayow baacid beynii dhexdeeda wa bayna khadaayaaya iyo gafafyaalkayga dhexdooda ilaahu kala foge kamaa sidii baacadta aad u kala fogeysay bayna almashriqi waalmaqrib mashriq iyo maqrib saad u kala fogeysay allaahuma ilaahayow naqini ilaahow idahir min khadaayaaya gafafyaalkayga ilaahu iga dahiro kamaa sidii yunaqa thawbu labyadu marada cad sida loo nadiifiyo loo dahiro ilaahu sidaasoo kale iga nadiif min addanasi wasakda sida looga nadiifiyo marada cadoo kale saasoo kale ilaahu ii dahir allaahuma ilaahayow iksilni ilaahu idhaq min khadaayaaya gafafyaalkayga ilaahu iga dhaq biالthalji waana maxalu shaahidka sheekha yacni thaljiga in lagu dahaaro qaadan karo in lagu dahaaro qaadan karo ayuu halkaa ka qaatay sheekh raxim ducadii nabigu ka faa'iideystay salى اllahu wslam wbaaraka caleyh allahuma اksilni ilaahu idhaqo min khadaayaaya gafafyaalkayga biالthalji barafkaas ilaahu igu dhaq walmaa'i biyo ilaahu igu dhaq walberadi qabow ilaahu igu dhaq waxaa isku macno dhow thaljiga iyo beredka lannu thaljiga waxaa weeye yanzil min aلsamaa'i jaamidan uma yaduubu samada wuxuu ka soo degaa isagoo dhagax oo kale ah oo ishaysta ka bacdi wuu dhalaalaa thaljiguna waa kaas cagsigiisa cagsi weeyo yanzil min aلsamaa'i daa'iban isagoo dhalaalayuu samada markaa ka yimaadaa uma yajmudu fi اlardi markuu dhulka yimaaduu dhagax isku bedelaa marka waa isku dhow yihin lakin laba macnoo isku cagsi ah ay labadooda yihiin xadiiskani waa xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan الnasa'i raximah اllahu tacaala alwuduءu bimaai thalji haadaa midkani jawaasu اlwuduء weese qaadka bannaanaashadiisi way bimaa'i thalji biyaha barafka in lagu weese qaato ay bannaan tahay labadaba waa ricaayatan lilafdi alxadiis maa'iyaa noo soo socota haddana maa'i ayaa noo soo socota ilaa thaljigii horeba waxa lagu dahaaro qaadanayo biyihiisay ahaayeen laakiin wuxuu rabaa maa'u thaljiga inuu ilaaliyo oo nabigu uu cabbiray sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala abu cabdiraxman unasa'i raximah llahu tacala akhbarana isxaaq bnu ibraahim almarwaziy athiqatu alxujatu saddex boqol afartan iyo afar xadiisuu kitaab ku leeyahay qaala akhbarana jariir isnaadkii labaad u dhacay fiir isnaadka labaad jariir marba hadduu dhaco jariir ibnu cabdilxamiid alkuufiyu alqaadi hiqa wood can hishaam ibni curwata almadani hiqa can abiihi wa curwatu bnu zubayr almadaniyu hiqa can caaisha qaalat kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa jiray sala allahu alay wasalam yaquul mid yidhaah allahuma qsil khadaayaaya ilaahu gafafyaalkayga bimaa'i thalji ricaayatan lilafdi alxadiis maa'i thaljigaasuu rabaa inuu ilaaliyo lafdiga xadiiska isku macnow ilaahu khadaayaadkayga iga mayro bimaa'i thalji ilaahu igu dhaq biyaha barafka iyo walberadi qabowga wa naqi qalbi ilaahu qalbigayga nadiifiyo min alkhadaaya gafafyaalka ka nadiifi kamaa naqayta thawba alabyada marada cad sidaad ugu nadiifisay min addanasi wasakda aad uga nadiifisay xadiiskani xadiis saxiixa wey qaala abu cabdiraxmaan unasa'i raximah allahu tacala baabu lwuduu'i bimaa'i alberadi haadaa midkani baabu jawaasi lwudu' weeseqaadka bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay bimaa'i alberadi biyaha qabowga ah biyaha qabowga macnihiisana horaan usoo qaadanay farqiga u dhexeeya thalji iyo berad thalji iyo berad beradku waa bifatxi raa berad bifatxi raa berad maa ilberadi biyaha qabowga lagu weese qaato inay bannaan tahay qaala abu cabdiraxmaan unasa'i raximah allahu tacala akhbaranaa هارون بن عبد الله البغدادي ثقة قال حدثنا معن هو معن بن عيسى بن يحيى المدني ثقة ثبت تكرر في صحيح البخاري قال حدثنا معاوية بن صالح الحمصي قاضي الأندلس وقالigi dhulkii sbain hadda loo yaqaan markii hore andalusa la dhihi jiray qaadiga andalus dhulkaasuu qaali ka ahaan jiray saduuq waa sheekhu saduuqu can xabiib bni cubayd can xabiib bni cubaydin alximsiyu hiqa can jubayr bni nufayrin ashaamiyu hiqa waa heer shaamu hiqa qaala shahidtu cawfa bna maalik ayaan xaadiray yaquulu xaal uu leeyahay samictu rasuula allahi sala allahu alيyh wasalam ayaan maqlay yusalli xaal rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku tukanayo calaa meyd isagoo meyd ku dukanaya ayaa nabigu salى اllahu عalيه wasalam fasamictu min ducaa'ihi nabiga ducadiisii waxaan ayaan maqlay salى اllahu wslam wbaaraka عaleyh walxaal huwa rasuulku salى اllahu عalيه wasalam yaquulu uu leeyahay allahuma اkfir lahu warxamhu ilahu meydkan u dembi dhaafo u naxariiso wacaafi ilaahu caafi oo balaayo iyo cadaab ilaahu ka caafi wacfu canhu ilaahu iska cafi meydkan waakrim nusulahu sooriyadiisana ilaahu karaameeyo ilaahu jannada ku soor awsic mudkhalah makaanu gelintiisana ilaahu u waasici waa qabrigaa loola jeedaa mudhalka qabriga ilaahu u ballaari oo u waasici waqsilhu meydkan ilaahu ku mayr bilmaa'i waathalji walbaradi maxalu shaahidka sheekha walbaradidaasuu ka rabaa ilaahu ku mayroo biyo ilaahu ku mayr khadaayaadkiisa meydka iyo baraf iyo qabow ilaahu ku mayr wanaqihi meydka ilaahu ka saafi garay min alkhadaaya kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanasi sida marada cad looga saafi garayo wasakda qaala abu cabdira xadiiskuna xadiis saxiixa u qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i raximah llahu tacaala أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الإمام الثقة الثبت عن مالك مالك بن مالك إمام دار الهجرة وصاحب المذهب الثقة الحجة عن أبي الزناد أبي الزناد آه وحن كبودي باب باب كين كبودي سؤر الكلب هذا مثل كان حكم سؤر الكلب أيجا همبديسي همبداس حكم كيدي أيو باب يهي شيخ رحمه الله تعالى هل كان حدون إنه وقهد له eygu hadduu weelka uu afgeliyo waxaas uu afka geliyey oo meesha uu uga tegey xukunkiisu muxuu noqon jumhuurulculamaa waxay qabaan eygu inuu yahay nijaas wa minhum alimaamu shaafici wa axmed wa abu xaniifa ilaa imaamu maalik maahan imaamu maalik raximah ullahu tacaala maahane madaahibta kale oo saddexda ah waxay leeyihiin eygu meesha hadduu afka geliyo isaga jasadkiisa oo dhanba waa nijaas toddoba mar in la dhaqo sida xadiiska nabigu sala allahu alay wasalam inoogu sheegi doono ayaana waajib noqonaya qaala abu cabdiraxman النasaaئي raximah اllahu taعala akhbarana qutaybaة bnu sacيid bn jamil baqlani alimaam الثiqaة habtu can malik saaxib اlmadhab aلhiqaة اlxuja can abi zinaad cabdullahi bn dakwan almadaniyu hiqa can اlacraj cabdiraxman bn hurmus almadaniyu hiqaة habtu can abi hurayra ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam qaala rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi idaa shariba اlkelbu eygu hadduu cabo fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa hadduu ku cabo falyaksilhu weelkii ha mayro sabca maraatin toddoba goor ha dhaquu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskuna waa xadiis saxiix oo bukhaari ayaaba saxiixiisa ku soo saaray xadiiskan xadiiskaa marka xukunka laga qaadanayo waa terjamadii sheekha raximah allahu tacaala uu terjamaystay oo ah suurulkelbiga xukunka uu iska leeyahay inuu yahay nijaas muqallada toddoba goorna la mayrayo nijaas muqallada inuu yahay toddoba goorna uu la mayrayo ayuu nabigu caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi gaaladu waxyaalaha dhibka u keenay waxaa ka mid a oo cudurradan khatarta leo hadda dunida xataa muslimiintiiba iyagana gaaray waxyaalaha ku keenaya waxaa ka mid ah mulaabasaadka nijaasta iyo qaaduuraadka iyo waxyaalaha maaragta ay dhex gelayaan iyo kilaabta iyo eeyahu waddamadooda ku badan leannu eygu waddanka hadduu ku badan yahay waxyaalaha haddana dhibka gaalada la sii xidhiira taa waxaa ka mid a eygii xambaaranayaan waa shuminayaan dhareerkiisiyaa gaaraya dhakhaatiirta mutakhasisiintana waxay sheegeen eyga afkiisa keliya afartan cudur ka badan in laga qaadayo fayrusaadka uu xambaarsan yahay afartan cudur ka badan ayaa laga qaaday jaraasiimta iyo bakteriyada iyo fayrusaadka ku badan dhareerkiisa oo lucaabkiisa ku badan ayaa laga qaaday waddamada qaar marka ixsaa'iyaadka lagu sameeyo waxaad arkay eeyaha ku nool oo jooga mararka qaar waxaad arkay shan iyo toban kun labaatan kun oo ey marka tiragoobka laga qaadayo waa umma kaamila shacab kaamila wey oo shacab kale dul degan shacab kale oo kaamil oo shacab kale dul degan oo nijaasa oo jaraasiim iyo jerimsi nabigeenuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi saanuu nooga digayaahoo toddoba goor hala mayruu yidhi toddoba goor hala mayruu yidhi la waxa nabigu noo sheegayey sala allahu alayh wasalam waa waxyun min allah wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعala akhbaranii ibraahimu bnu اlxasan almasiisi alimaamu hiqatu afartan iyo laba xadiis ayuu kitaabka ku leeyahay sheekhu قال حدثنا حجاج وحجاج ابن محمد حجاج الأعور البغدادي ثقة ثبت قال وحو يري حجاج قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة أخبرني زياد بن سعد المكي ثقة أن ثابتا وثابت بن عياض المدني الثقة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث كتابك سنن النسائنا هل كان حديث كلي أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أيا أخبره زيادك أشيغي أنه إساقو ثابت سمع إنه مقلي أبا هريرة يقول حال ليه أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أيوه هدو أفقليو متكين ويلكيسة فليغسله ويلك هم يرى سبع مرات تدوى قور حد قوي رسول صلى الله عليه وسلم حديثكنا وحديث صحيحة وحشره جراه مجره إلا النبي ونوجدك صلى الله وسلم وبارك عليه رحمة النبي أين كمتها صلى الله وسلم وبارك عليه قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرني إبراهيم بن الحسن المسيسي الثقة قال حدثنا حجاج وحجاج الأعور كي هذا نصمر أني السابق في الإسناد إسناد كي هل كان وصل عني إسناد كي هل كان وصل عني حجاج قال قال ابن جريج السابق في الإسناد أخبرني زياد بن سعد السابق في الإسناد أنه أخبره هلال بن أسامة المدني الثقة هلال بن أسامة بن علي هلال بن أسامة بن علي مايا caligu waa aabbihiis awowa usaamo ah waa min baabi nisbati ilaa jaddihi awowgiisu sheekhu ugu abtiriyay waa hilaal ibnu caliyin ibnu usaama saas way abtirsigiisa hilaal ibnu caliy ibnu usaama almadaniyu hiqa annahu hilaalku samica abaa salama ayuu maqlay yukhbiru xaalu war ka khabrayo can abi hurayra can inabiy sala allahu alayhi wasalam uu ka khabrayo midlahu midla xadiisi cabdiraxmaan ibni zayd xadiiskii cabdiraxmaan ibni zayd hadda aanu soo marnay ayuu isaguna uu sheegay saas w abasalama wuxuu ka qaaday can abi hurayra cabdiraxmaan ibni zayd isaguna aba hurayra qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعaalى alamru biiraaqati ma fi اlinaa'i idaa walaga fiihi اlkalbu haadaa midkan alamru isfaridii wey biiraaqati maa shay daadintiisiina laysfaray shaygaasoo fi linaa'i weelka dhexdiisa ku sugan idaa waktigiina laysfaray in la daadiyo walaqa fiihi fi linaa weelka dhexdiisa alkelbu eygu uu afgeliyo tarjamo kaluu sheekhu raximah llahu tacala inoo sheegayo wuxuu ka hadlay sheekh raximah llahu tacaala in nabigu uu amray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi eygu meesha weelka uu afka geliyo biyaha ku jira iyo waxa ku jira o dhan ba in la daadiyo in la daadiyo inuu nabigu amray sala allahu alay sl n wixi waa nijaaso nijaasa muqallada ayaa soo gaartay قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر المروزي الثقة قال أخبرنا علي بن مسهر الكوفي ثقة عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الكوفي ثقة ثبت عن أبي رزين أبي رزين ومسعود بن مالك الكوفي ثقة إيه وأبي صالح أعمش أمرك الله شيخ له أعمش الله شيخ حديث كقادو أبي رزين يا أبي صالح لا سوك أبي صالح والذكوان المدني الثقة can abi hurayra meeshan oo kale markay timaado oo laba sheekh laysku cadfo hal sheekhna laga daba mariyo tusaale ahaan hadda meeshan aanu marayno oo kale can abi rasiinin wa abi saalixin can abi hurayra markaasoo kale waxaan meesha la soo geliyaa kilaahumaa can abi rasiin iyo wa abi saalix kilaahumaa labadooda mid walba ee ka miduhu wuxuu xadiiska ka qaaday can abi hurayra qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fii inaa'i axadikum falyuriqhu ha daadiyo weelkay wixii ku jiro o dhan ba ha daadiyu rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh humma liyaqsilhu markaa kabacdina weelka ha mayro ha dhaqo sabca maraatin toddoba goor ha dhaq uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i waa saaxibu lkitaab musanifkii weeye wuxuu yidhi laa aclamu axadan anigu qofna ma ogi axadkaasoo taabaca caliya bna mushir sheekhan la yidhaha caliy bna mushir asaabiq fil waa sheekhii acmash ka qaadayay oo haddaan soo marnay sheekhaas acmash ka qaadayan soo marnay caliy bnu mushir axad ku raacay anigu ma ogi calaa qowlihi hadalkiisana sheekha ku raacay falyuriqhudaas lafdigaas isaga un baan arku yidhi wax warinaya lafdigaas lafdiga falyuriqhu wax warinaya isaga uun ayaan ka maqlu yidhi sheekhu raximah اllahu taعaalى xadiidkan marka waa xadiid صaxiixa cilada sheekha raximah اllahu taعaalى uu ku soo arooriyana a'imada muxadisiintu waxay leeyihiin laysat cilatan qaadixatan fii sixati alxadiis cillada sheekh uu soo arooriyana ma noqonayso cillo xadiidka sixadiisa dhaawici karta xadiidka sixadiisa cillo dhaawici karta ma aha wa saxaxahu ibnu khusayma fii saxiixihi xadiidka ibnu khusaymana saxiixiisa ayuu ku saxiix yeelay cilladan sheekhu uu ku soo arooriyey abu cabdiraxmaan unisaa'i xadiidka waxaa ka hadlay xaafid ulciraaqi fii darxi tatriib kitaabkan la yidhaha darxu tatriib ayuu cilladan uga hadlay wuxuu yidhi xaafid ulciraaqi raximah ullahu tacaala wa haadaa hayru qaadix cilladan uu nasaa'i xadiidka ku soo arooriyey ma dhaawacaysuu yidhi xadiidka sixadiisa fa ina ziyaadata hiqati maqbuulatun cinda aktar alculamaa maxaa yeelay caliyu bnu musir waa nin hiqo ah caliyu bnu musir maadaama uu hiqo yahay ziyaadatu hiqa waa maqbuula cinda aktar alculamaa wa caliyu bnu musir wasaqahu axmed wabnu maciin wagayruhumaa caliyu bnu musirna wuxuu yidhi xaafid alciraaqi waxaa tawhiiqiyey imaamu axmed iyo yaxya bnu maciin iyo wagayruhumaa marka cillada sheekhu uu yidhi abu cabdiraxmaan unasaa'i laa aclamu axaddan taabaca caliya bna musir calaa qowlihi falyuriqhu laysat cilatan qaadixatan fii sixati alxadiis ma dhaawacayso xadiis xadiis leanna waa hiqo axmed iyo kayrkiisaa tawhiiqiyey ziyaadatu hiqana waa maqbuula oo layska aqbali qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعaalى baabu tacfiir اlinaaءi aladii walaga fiihi اlkelbu bituraabi haadaa midkani baabu tacfiir اlinaaءi weelka carayntiisii ayuu u baab yahay aladii weelkaasoo walaga fiihi weelka dhexdiisa alkelbu eygu uu afgeliyey bituraabi caro lagu caraynayo waxaa sheekha raximah اllahu taعaalى baabkan haddana uga hadli doonaa nabigeena salى اllahu wslm wbaaraka caleyh waxyaalaha uu noo jideeyey waxaa ka mida nijaasada muqalladada ah ee eyga ah toddoba goor hala dhaquu inoo soo sheegay nebigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu haddana sheekhu noo sheegi nebigu salى allahu alيyh wasalam inuu amray toddobadaa biyuhu kaliyu inaysan kaafinayne carro lagu derayo haddana carro haddana lagu derayo oo markaa si kaleba uusan ku daahir noqonaynin weelkii qaala abu cabdiraxmaan unasa'i raximah اllahu taعaalى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى السنعاني الثقة وصنعاء اليمن لا صنعاء الشام صنعاء الشام لولما جيده وصنعاء اليمن وانا إمام ثقة قال حدثنا خالد هو خالد بن الحارث الإمام الثقة الثبت البصري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث البصري الحجة الثقة عن أبي تياح أبي تياح تكرر في تكرر في صحيح البخاري هو يزيد بن حميد البصري الثقة الثبت قال سمعت مضرفا هو مضرف ابن عبد الله بن الشخير البصري وقد تكرر في صحيح البخاري الإمام الثقة الثبت عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إنه أمره رسول صلى الله عليه وسلم إياها الدلكودة إياها هل الله إنه رسول صلى الله عليه وسلم يري حديث كان إمام مسلمنا وأن كسر مرني إنه إياها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كور ويري هل الدلو وهل الله laakiin markii aan maraynay imaamu muslim saxiixiisii waxaanu qaadanay xadiiskan xadiis mansuukha inuu yahay qaybtan amara biqatlika hadihi alqidcatu mansuukha qidcada qaybtaas xadiisku inay mansuukho tahay ayaan ku soo marnay saxiixu muslim oo qaybta nabigu sala allahu alay wasalam inuu yidhi eeyaha dhan ha la wada laayo eygii kaa hor yimaadba dil uu nabigu amray sala allahu alay wasalam qidcadaasi waa mansuukha ilaa fi lkalbi alcaquur ilaa fi lkalbi alcaquuri eyga bini aadamka dhibaya maahane oo bini aadamka cunaya eygu hadduu dad cun noqdo oo dhibaato uu dadka gaadhsiinayo markaa waa laga soo isitnooday laakiin inta kale waa mansuukh ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam amara rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam wuxuu amray biqatli اlkilaabi eeyaha dilkoodii ayuu rasuulka amray salى اllahu alيه wasalam wa rakhasa rasuulku wuxuu rukseeyey salى اllahu alيه wasalam fii kalbi saydi ugaarka eygiisii iyo walghanami ariga eygiisii labadaa nabigu waa rugseeyey sala allahu wasalam wabaaraka waa eeyaha nafcigalew eeyaha nafcigale rasuulku sala allahu alay wasalam iqtinahoodii waxaa rugsada laga hadlayana waxaa loola jeedaa iqtinaa'i kalbi saydi walghanam in iqtina lagu samay iqtina waxaa loo jeedaa yacni in la yeesho oo la dhaqaalaysto ilaa shaquu hayaa kaas eeyahani eeyo shaqahaya weeyo kalbu sadi saydna waxaa weye waa lagu ugaarsadaa biciidka iyo waxyaalaha maaragta sagaarada iyo waxyaalaha bini aadamka hilibka ay ka helayaan oo nafciga u leh nafcigaasuu ka shaqayna waa lagu ugaarsadaa taa marka nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu ogolaaday iqtinahooda ayuu ogolaaday nebigu sala allahu alay wasalam waxaa kaloo la mida kalbulghanam waa midka xaariska ah oo ilaalinaya ariga eyga ilaalinaya nabigana sala allahu wasalam mubaaraka calayhi isagana iqtinihiisa iyo in la yeesho eeyahaas waa ka soo reebay rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka calayh wa qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu kaluu yidhi idaa walaqa alkelbu fi linaa'i eygu hadduu weelka afka geliyo faqsiluuhu weelka dhaqa sabca maraatin toddoba goor dhaqa wacafiruuhu athaamina maxalu shaahidka sheekha halkan halkan uu ka raba wacafiruuhu carreeya weelkana carreeya oo athaamina almarata athaamina marka sideedaad bituraabi carro ku carreeya uu rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka caleyh a'imada marka muxadisiintu waxay cillo geliyeen maxaa loola jeedaa wacafiruuhu athaamina lafdiga la cileeyey waxaa weeye marka sideedaad dee toddoba goor un baa la dhaqiyo mar sideedaad maba jirtee markaan sideedaad maxaa loola jeedaa markaan sideedaad maxaa loola jeedaa imaamu nawowi raximah ullahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ah markuu xadiiskan uu ku sharxayey wuxuu yidhi fakaأna turaaba qaa'imu maqaama ghaslatin fa sumiyat haamina wuxuu uga jawaabay imaamu nawowi raximah ullahu tacaala wuxuu yidhi carradani maadaama biyihii aysan ku jinsi ahayn ilaa biyihii iyo carradii isku jinsi ma aha kanina waa biyo kanina waa carro markaasa wuxuu yidhi maadaama biyihii aysan ku jinsi ahayn ayaa iyadii gooni loo soocay oo laga dhigay mar sideedaad laga soo qaaday laakiin waa isla toddobadii toddobadii un baa loola jeedaa maadaama biyihii ay xoogaa ka baxsan tahay oo biyihii aysan ku jinsi ahayn ayaa sideed laysaga idlaaqay laakiin waxa la mayrayo waa toddobadii yidhi toddobadii wey waxa la mayrayo yidhi imaamu nawowi raximah allahu tacaala xadiiskanna waa xadiis saxiix oo imaam muslim ayaaba saxiixiisa ku soo saaray qaala abu cabdiraxmaan unisaa'i raximah ullahu tacaala su'ru lhirati haadaa midkan xukmu su'ri lhirati mukulaasha hambadeedii hambadaas xukunkeedii ayuu u baab yahay sheekha raximah ullahu tacaala su'ru lkelbi ayuu ka soo hadlay haddana wuxuu rabaa sheekha raximah ullahu tacala halkan uu uga hadlo mukulaasha iyo xayawaanaadka kale maxay noqon hadday weelka afka geliyaan mukulaasha kale iyo xayawaanaadka kale haddii ay yacni ay afgeliyaan weel biyahaas iyo weelkii iyo xukunkiisu muxuu noqonoo ma nijaasa lagu xukumi mise daahira lagu xukumi taasuu rabaa sheekh inuu ka hadlo raximah اllahu taعala qaala abu cabdiraxmaan النisaa'i raximah اllahu taعala akhbaranaa qutaybatu ibnu saciid bni jamiil الbaqlani alimaamu hiqaةu habt can malik saaxibu اlmadhab ahiqaة اlxuja can isxaaq bni cabdillahi bni abi dalxa almadaniyu hiqaة اlxuja can xumayd can xumaydata binti cubayd ibni rifaacata almadaniya gabadhan waxaa la yidhaha xumayda bintu cubaydillaahi ibni rifaaca culimmada qaar waxay ku sheegeen majhuulo inay tahay oon la garanaynba gabadhan oo waxay leeyihiin jahaaladeeda waxaa tusinaya halkan xadiisay warisay ee wax wax ka wariyey oo sheekh ay u noqotayna waxaa ka jira isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxata almadani uunbaa ka jira waxay sheekh u tahay axaadiis ay warisana waxaa ka jiray leeyihiin halkan xadiis ayaa ka jiro jahaalo ay markaa culimmada qaarkood ay ku xukumeen laakiin xaafid alcasqalaani raximah ullahu tacaala kitaabkiisa talkhiiska ah markuu gabadhan uu ka hadlayey xadiiskeedaba wuxuu yidhi casqalaani xumayda lahaa xadiidun aakhar fii tashmiiti alcaadis rawaahu abu daawuud fii sunanihi wuxuu yidhi xumayda xadiis labaaday leedahay yuu yidhi oo markaa wuxuu diidan yahay culimmada dhahaysa halkan xadiis bis ayay leedahay oo marka waxay rabaan jahaalo inay ku xukumaan oo majhuulo ay ku xukumaan wuxuu yidhi xadiis kalaa jira oo ka hadlaya tashmiitulcaadis qofka hadduu hindhiso in loo duceeyo qofka hadduu agtaada ku hindhiso in markaa loo duceeyo xadiiskaasna abu daawuuda sunankiisa ku wariyey wuxuu yidhi xaafidku walahaa xadiisun haaliثun xadiis saddexaadna way leedahay rawaahu abu nucaym fi اlmacrifa oo markaa wuxuu warinayaba abu nucaymaa ku wariyo yihi kitaabkiisa almacrifa waxaa kaloo culimmada uu ku diidan yahay xaafidku dhahaya isxaaq bis ayay sheekh u tahay wuxuu leeyahay isxaaq mooye wiilkiisa yaxye ah sheekhay u tahay haddana oo isxaaqna sheekhay u tahay wa rawaa canhaa ibnuhu yaxya wiilkiisa isxaaq wiilkiisaoo yaxye la dhihi jirana sheekhay u tahay fairtafacat jahaalatuhaa waxaa marka wuxuu yidhi xaafidku meesha ka sara maray oo meesha ku burburay jahaaladii gabadha lagu xukumay majuul gabadhu ma ahan jahaaladii ayaa ka kor noqotay uu leeyahy walidaalika kitaabkiisa taqriibka ah xaafidku wuxuu ku yidhi madaniyatun maqbuulatun gabadhu waa heer madiina waana maqbuul yidhi darajadeed daraja maqbuul ayuu ku xukumay sheekhu raximah اllahu tacaala walidaalika imaamu nawowi raximah اllahu tacaala xadiiskan kitaabkiisa majmuuca ah wuxuu ku saxiix yeelay shawaahiddiisa asagoo shawaahid u fiiriyey ilaa gabarh maqbuulaha ku jirta xadiiska saxiixuu ku xukumo imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabka majmuuca wuxuu ku yidhi rawaahu malik fi lmuwada'i washaaficiyu fii mawaadica imaamu maaligaa muwada'iisa ku wariyey imaamu shaaficina dhowr meelood ayuu xadiiskan ku wariyey wa abu daawuud wa tirmidiyu abu daawuud iyo tirmidina xadiiskan way wariyeen wa huwa cumdatu madhabina madhabteenna shaaficiyadana waa xadiiska tiirka u ah fii dahaarati su'ri sibaac gayri اlkelbi wاlkhinsiir oo wixiiba ey iyo doofaar aan ahayn annaga madhabkeenna shaaficiyadu wuxuu qabaa u yidhi imaamu nawowi inay daahir yihiin xadiiskanana saldhigno ohu yidhi waa xadiiska noo soo socda can xumayda binti cubayd bni rifaacata waa madaniyatu maqbuula kamaa rajaxa alxaafidu kamaa rajaxahu alxaafid siduu rajaxay can kabsha binti can kabshata binti kacb bni malik ana abaa qataada ayaa dakhala calayhaa u soo galay kabsho uma markaa kabacdi dakarad waxay sheegtay kabsho kelimatan kelimo ayay sheegtay kelimadaas oo macnaaha kelimada macnaheedu uu yahay markay muxadisiintu ku leeyihiin kelimatan macnaaha macnaheedu sidan soo socda uu yahay lafdigiisan xasuusanayn markaa cibaaradii iyo lafdiga siduu ahaa ma garanayee laakiin macnahan garan macnahan xasuusanahayo uma dakarad gabadha waxay sheegtay kelimatan kelimo kelimadaasoo macnaha kelimada macnaheedu uu yahay fasakabtu waxaan u shubay lahu abi qataada waduu'an biyaan u shubay biyo uu ku weese qaato ayaan u shubay fa jaaءat hiratun mukulaal ayaa timid fa sharibad mukulaashii waa cabtay minhu min almaa'i biyihii ayay ka cabtay biyihii aan u soo diyaariyey inuu ku weese qaato fa asqaa laha markuu arkay biyihii mukulaashii inay cabbayso abu qataada waa u jalleeciyey mukulaashii u jalleeciyey siay biyaha uga dheregto ayuu waana biyihii uu ku weese qaadan lahaa biyihii uu ku weese qaadan lahaa waa u jalleeciyey alinaa weelkii u jalleeciyey xataa shariba ilaa mukulaashii ay si wanaagsan biyihii ay uga cabtay qaalad kabsha waxay tidhi fa ra'aanii abu qataada ay arkay anduru ilayhi xaal isagii aan fiirinayo oon la yaabanahay fa qaala markaasuu abu qataada wuxuu yidhi atacjabina ma yaabantahay yabnata akhi walaalkay gabadhiisiiyey ma ficilka aan sameeyey mukulaashan biyihii aan ku weyse qaadanaya afka gelinaysa oo haddana aan rabo inaan ku weyse qaato miyaad la yaaban tahay fa qultu markaasaan waxaa idhi nacam waan la yaabanahay waxaad samaysay qaala markaasuu abu qataada wuxuu yidhi ina rasuula allahi rasuulka aleh sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi inahaa mukulaashu laysat binajasin mukulaashu nijaas ma aha inamaa hiya mukulaashu min addawaafiina calaykum kuwa dushiinna wareegay ka mid tahay xayawaanaadka aan laga maarmi karinoo dushiinna mar walbaba soo gelgelayo guryaha gelayo ka sii baxaya waddawaafaati xayawaanaadka wareega ayay ka mid yihiin midna mudakara laga cabiray jamculmudakar midna jamculmu'anas waa ricaayada xayawaanaadka intay u qaybsamaan intay xayawaanadka u qaybsamaan yacni dakar iyo unsaba xayawaanaadku ay u qaybsamayaan dhammaantood marka xadiiskan wuxuu ku cad yahay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu ku xukumay su'rulhira inuu dahaaro ku xukumay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waana cumdatu madhabi alimaam shaafici xadiiskan sida nawowi uu ku sheegay kitaabkiisa majmuuca wuxuu leeyahay wa huwa cumdatu madhabina fii dahaarati su'ri sibaaci gayri اlkelbi wاlkhinsiir xadiiskan waxaa madhabka shaaficiyada uu saldhig u yahay wixiiba ey iyo doofaar aan ahayn madhabku wuxuu qabaa waa daahir lucaabkoodii iyo dhareerkoodii iyo dhididkoodii iyo waxyaalahaasoo dhan hadday ku soo gaaraan waa daahir maxaa yeeley inay daahir yihiin waxaa deliil u noqonaya nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi baqashuu markaa yacni daabad ka dhigan jiray dameerkuu daabad ka dhigan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam farduhu daabad ka dhigan jiray xilliyada qaarna waxaa dhici jirtay in roob uu ku da-ayo nebigoo daabadihii saaran oo baqashii saaran oo dameerkii saaran oo faraskii saaran uu yacni ku qabsanayay nebigu sala allahu alayh wasalam roobab ay ku qabsanayeen mararka qaar waxaa dhacaysa inuu ku dhididayo nebigu sala allahu alayh wasalam walam yaxkum binajaasatiha nebigana marnaba lama hayo marnaba lama hayo nabigu sala allahu alay wasalam isagoo nijaaso ku xukumay wallahu subxaanahu wa tacaala